libaax kale oo ka mid ah libaaxyada ku jira xerada loo yaqaano nairobi national bark ee ugaarta iyo duurjoogta lagu xanaaneeyo ayaa lalayahay ilaa iyo habeenkii isniintii sida ay sheegayaan saraakiil sare oo ka tirsan hay-adda duurjoogta waddanka kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k w s madaxa isgaarsiinta bool masele ayaa sheegaya in ay galeen libaaxyada qaar ka midihi kaymaha dadka gaarkaahi ay leeyihiin ee deegaanka hadi ee ku dhow nawaaxiga karen sida booliisku ay sheegayaan qaar ka mida ilaalada duurjoogta ayaa sheegaya inay ku raad joogaan libaaxa oo markii ugu dambaysay lagu arkay deegaanka hadi ee karen ka tirsan waxaana la rumaysan yahay libaaxaasi inuu haatan ku maadanayo kaynta weyn ee masai layn la yidhaahdo ee duleedka karen ku taalla dadweynaha ayaa walwal fara badan ka muujinaya libaaxyada soo baxsanaya kadib markii la sheegay koob iyo soddonkii bishii maaj in libaax la odhan jiray muwak la toogtay oo ay dileen mas-uuliyiinta k w s hay-adda duurjoogta kadib markii uu weeraray nin marayay waddada haloosigaah ee duleedka kayntaasi ku taalee la yidhahdo isiya keserian rowd halkaasi oo la sheegayo booliisku markii dambe in ay heleen dacwado dadka ka imaanayay afhayeenka hay-adda k w s ee duurjoogta waddanka kenya bool udoto ayaa sheegaya in ilaa iyo habeenkii xalay walwalka uu aad u kordhayo islamarkaana ay helayaan fariimo dadweynaha ka imanaya oo cabsida libaaxaasi la xidhiidra waxaana jira libaaxyo kale oo dadqaada oo si toosa guuxooda iyo shanqartooda habeenkii meelaha qaarkood la sheegayo in ay dadku maqlayeen iyadoo bishii aynu ka soo gudubnayna la sheegay in libaaxyo kale ay kayntaasi ka baxsadeen